Gabdhaha waxbartay waxa ay door weyn ka qaadan karaan horumarinta ganacsiga jowhar iyagoo adeegsanaya aqoontooda, xirfadooda, iyo hal-abuurkooda qaybtooda. Ka qaybgalka waxay kor u qaadi kartaa koboca dhaqaale iyo horumarinta bulshada. Gabdhaha waxbartay waxay ka qayb qaadan karaan in haweenka kale ee ganacsatada ah sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadooda ganacsi. Gabdhaha waxay siin karaan tababaro haweenka kale ee ku jira ganacsiga si ay u xoojiyaan kartidooda iyo xirfadooda maaraynta ganacsiga. Caliya Maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ku dhaqan gudaha magaalada Jowhar ee leh hal-abuur. Waxay Radio Snai kaga warantay sida ay uga qayb qaadan karaan hal-abuurada ganacsi iyadoo sheegtay inay leedahay xirfado badan oo ka caawin kara horumarka.
dunida wax cusub soo saari karto qaasatan magaalada jowhar waxaa kaleeto oo ii raacsan xirfada kale ee sida make-upka hore u sheegay make-upka iyo cilaanka inaan mariyo reerkeyga iyo asxaabteydan ay ka maarmeen inay meel ay kasoo marsadaan ama inay baahi ee u qabato inay meel kale aadaan ay wax soo sameystaan waxaan aada ugu faraxsanahay inaan oo aan ahay qof taasna waxay iga saacideysaa ama ee ay garab weyn igu siineysaa baahiyaha ka jiro ee magaalada jowhar inaan daboolo u noqdo ama in aan ama inaan qof lagu daydo oo oo aa oo aan hal wada wadamarno wada marno dad wax sameysan kara iga isxilqaami karo wax oo macnaha magaalada u qabsan karo dhan walba ay ahaadaan aa way ii jiraan ee xili mar walba ma mariyo oo meel ma ii furno gurigeyga xaafadeyda aan waxaan ku haystaa agabkii wax lagu marinayay laakiin waxaa ka mid ah xiliyada aniga asxaabteyda kale waxaa u baahanahay inaan banaanka aadno ama inaan sabiro iyo inaan ama xaflado iyo inaan u socono iyo xiliyada uu reerku u baahan yihiin inay meel aadaan ama ilay aroosyo ama wax familka ka jiro ama wax asxaabta eh ama asxaabta familkooda xitaa xiliyadaas aan mariyaa maahan xili gaar ah aan mariya ma jiro ama meel ii furan maya iyadana waa isku mid oo waxaa laakiin ka dheeri ah xiliyada ciidihii oo kale oo aan aan waxaan u mariyo ilmaha dariska iyo asxaabta iyo ilmaha familka aan u mariyo aa ka dheeri laakiin inta kale make-upkay isaga mid yihiin oo xili gaar oo aan mariyo ama waqti walbo oo aa fadhiyo aa meel joogo aa ku shaqeeya ma ma ahan waa meel ma u tagin oo buug ma u qaadan qalin ma u qaadan laakiin online-ka ka bartay waxaa ii fududeeyeen qolo aan facebook ku arkayo hargeysa iyo meelahaas iyo iyo muqdisho saddex kuliyada wax saddex shahaado aa ka haystaa oo dibloome ah sida cilaansaarka cuno karinta iyo make up artistka saddex saddex saddex bilaana baranaya laakiin meel ma u tagin masoo barin youtube-kana social mediana aadoo kaalin weyn oo u geystay gabdhaha waxbartay waxay noqon karaan hormuudka iyo isbedelka bulshada iyo ganacsiga jowhar iyagoo adeegsanaya aqoontooda si loo horumariyo bulshadooda dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba taageerada dowladda iyo hay-adaha horumarinta waa muhiim si loo kobciyo fursadahooda